anfacatayo aasaaskuna waa iyada
kulan habboon dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xiliyada oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha wuxuuna kaabo u yahay waxbarashada innaga oo kusoo bandhigno tabo lagu kordhin karo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan ku tilmaannaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad waliba ku marti qaadno mid ama laba ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan waxaan rabaa inaan xafladan quruxda badan leh ee lagu maamuusaayo ardayaddeenna sharafta leh ee sumayo cabdixakiin maxamed waa xaflad lagu dhiirigelinayay gabar kaalinta koowaad u gashay ardada ku fasalka ah barnaamijka waxaa soo saaray halkaana kasoo jeedinaya anigoo cali waxaana dhanka farsamada ka hagaya ibraahim mar kale iyo aqoonkaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuununaaska dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umursibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afar iyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynulcaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaaksi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
hagaag sumaye cabdixakiin oo ka mid ah ardada dhigato iskuulka al anwaar ayaa wakhtiga ay fursadda hayso oo aysan waxbarashada jirin waxa ay ku howlan tahay waxbaridda caruurta aan waalidkood awoodin dhaqaalaha ama qarashka ay wax ku bari lahaayeen keliya ujeedadeedu waa in ay garab siiso sidii iyadaba ay usoo garab qabteen dhallinyaro aqoon-yahno ah oo isku howlay waxbaridda caruurta ay dhaleen qoysaska danta yar halgankeeda waxbarasho ayaa noqday mid ka muuqda gudaha iskuulka ay wax ka barato waxayna xajisatay kaalmaha hore sikadiisa ayaa loogu qabtay xaflad lagu muujinayo dadaalkeeda laba geesoodka ah waxaana isugu yimid macalimiinta ardada waalidka sumayo iyo dhallinyaradii kugalaaska ahaa si ay uga soo qaybgalaan xafladda lagu abaalmarinayay saaxiibada iskuulka oo madasha ku sugnaa ayaa ku faraxsan hadiyadda la guddoonsiiyey sumayo iyo dadaalka xoogan ay ku bixinayso wakhtigeeda maadaama gelina ay waxbarato gelina ay ardada waalidkooda danta yar yahay ay waxbarto dhankeeda sumayo ma ahayn mid ay filaysay munaasabadan iyada oo sikadiisa loogu sameeyey in kaalmaha hore ay u gasho ardada ay isku fasalka yihiin waxay soo bilaabatay wakhtigii hore ama wakhtigii waxbarashada ay bilowgu ahayd waxbarashadeeda waxay ku dhinac waday in ay wakhtigeeda qayb ka mid ah u horto caruurta ka soo jeedo qoysaska danta yar waxayna bartaa soomaaliga iyo xisaabta farxadda laga wada dareemayo guud ahaan goobta xafladdu ay ka dhaceysay aye sumaye waxay ku sheegtay in ay sii wadi doonto dadaalka ay haatan bixinayso dadaalka dhinaca waxbarashada waa halka lagu kala tegey dad badan ayaa kusoo waxbartay duruufuhu ay dantu biday waana kuwa ugu badan ee halganka tacliinta hormuudka u noqday xafladda waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka garaadmaal ustaad cabdilaahi suleymaan oo sidoo kale soo dhoweeyey sumayo saaxiibadeed iyo waalidkeed oo goobta kuwa sugnaa dhammaantoodna warbaahinta ayay la hadleen
waa salaamintihiin dhammaan ee, marti sharafta halkan isugu timid maanta ee, waxaan rabaa inaan xafladan quruxda badan leh ee lagu maamuusayo ardayadeenna sharafta leh ee, sumaya cabdixakiin maxamed ee kaalinta koowaad ka soo gashay iskuulkeenna facaweyn ee alanwaar Een, sida hore loo sheegay dhammaan halkan inta wada fadhiso een, inta ugu badan waa reer alanwaar Een, waxaa halkan maanta isagana noogu balansanaayo oo arrimo ay qabsadeen ustaas saciid axmed xasan maxamuud fagaase maamulaha iskuulka alanwaar oo tacsiir ay gashay sidaasne isagana kulli hambalidiisana aysan meesha ka marneen oo maanta uu jeclaa inuu halkan kasoo qayb galo Een, ustaas saciid kolley arrimo kale uma bixinay tacsiyaa gashay meeshaasuu ku maqan yahay maan ugu jeclaa inuu halkan nagala soo qayb galo maantane waxaan dhihi karaa sumayo horumarka ay samaysay maanta qayb weyn uu ka qaatay oo waxaan xasuustaa markaan wareejinaynay guddoomiyihii hore ee ururka ustaad xuseen cabdinuur iyo gudoomiye farxaan iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka ustaad caaisho aadan iyo aniga afar annagoo ah maalinkaan u tegaynay waa maalinkii noogu horreysay arday aan wareejinayna ayagoo afar gabdhood ah markaan arrintii aan u sheegnay waxna farxad geliyo nagu dheh oo hadalkaasoo ah booskii idinka laydinkaga baahnaa waa kasoo baxdeen hadda waxaa la taagan yahay booskeenii gabdhahan sidii shalay ah wax u baraysayna loo bari doonaa haddii ilaa yaraa wax lacagana lama weydiin doono ilaa iphone fourka ay ka dhamaystaan marka taas waxaa ugu mahad celinaa ustaad saciid iyo bahda reer alanwaar tan kale sumayo waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo Eh, midna waa ka raaligelinaa oo barnaamijka maanta xafladda iyada loogu wacay horta ma ogeyn ma ogeyn oo kidiis aan uga dhignay hooyaha taasi gaar anaa ula hadlay oo ha u sheegin aan dhahay marka iyada alama eh, garaadmaale xaflad qabanaya le lagu soo wada maahan iyada in xaflad loo qabanayo maba loo sheegin taasna waa ka raaligelinayaa sabraas aan rabnay inaan uga dhigno Een, sumayo dulucda hadalka iyo xafladan maanta waxay daaran tahay yacni waa kaalmaha hadda aa soo gashay maaha horey kaalmaha u geli jirtay xafladna laguma qaban jirin laakiin waa kuu hambaliyan jirna waa kusoo wici jirna waa lagula socday imtixaanaadkaaga waa ula soconay hadduu ahaa lahaa mid shahriya iyo mid mid teeram ah inta warqadaha waa noo keeni jirtay garaadmaala noogu keeni jirtay tan waa ka duwan tahay ustaad axmed suleymaan si hore u sheegay waxaa geli doontaa imtixaan national exam ah sanadka soo socda haddii ilaa yidhaah oo soomaali oo dhan arday ay wada geli doonto la rajeynayana inaad kaalmaha hore aad kasoo gasho haddaadan kaalinta koowaad gelin hataa annaga horta hamigeena waa inaad kaalinta koowaad geshid mar walba wanaaggaan kula jecel lahay haddaadan gelin kaalinta koowaadna tobanka ugu horey inaad ka mid noqotid haddii ilaa yidhaah Een, soo axmed suleymaanne soo hore u sheegay xaflad meesha meel ka wanaagsan oo ka qurux badan oo ka weyn in lagu dhigaan rabnaa haddii ilaa yidhaah diyaar waayo taas anuu guddoomiyaha ururka waxbarashada wacyigelinta ballan qaadayo haddiiba ilaahay suuro geliyo tobanka kaalmo ugu horeeya ee soo gasho xaflad midaan mid ka qurux badan oo ka weyn meel meeshaan ka fac weyn aan ugu dhigi doonaa haddii ilaa yidhaah oo iyada aan ku maamuusi doonno aan ugu dabaaldegi doonno haddii ilaa yidhaah Een, midda kale ardayda hadda garaadmaal dhigato iyo kuwa alanwaar hore loogu wareejiyay dhigto maanta xafladan laydinkugu wacay ha u malaynina in xafladaa jirtay kaaliya imaada keliya laydin dheh waa inaad idinka kuwaana qaadataan sida sumayo u dadaasho oo kale inaad u dadaashaan ujeedka ani a idin wacay macallin kale oo idin soo wacay ma jiro anaa idin soo wada wacay ha la yimaado waxaa idin dhahay dadka qaar hataa waa kasoo tagay garaadmaal ardadiisa halahan maaha howlkan waa buuxsamaa dadka aan soo xulay ee ha yimaadaan aa dhahay waa inay kuwaana qaataan oo sumayo keliya aysan kaalmaha hore aysan soo gelin idinkana kaalmaha waxay idinka haystaan fahmi waaye kaalmaha idinkana inaad soo gashaan oo aad ku camal qaadataan maahan inaad sumayo keliya hadda afar arday shan arday aan jecelahay sideedaadka imtixaanka sanadkan aa noo galay oo laba arday kamid ah halkan fadhiso oo abshire iyo deeqe ay kamid yihiin sideedaadka sanadkan bahdii reer garaald maali ay kamid ahaayeen oo alanwaar aan ku wareejina iskuul alanwaar uu naga qaabile waxaan rajaynaynaa guulaan u rajaynaynaa imtixaanka dowladda ee sideedaadka ay galeen haddii ilaa yidhaah ayagana natiijadooda waa sugaynaa waana ka war haynaa Een, intaysan ayaga fiirsaninne id nambaradooda waa haynaa annagaa gelin doona oo fiirin doona sida ardaydii hore aan saas u heli jirnaba waana samayn doona haddii ilaa yidhaah dhammaan marka een, sumayo anoo ku hadlaya guud ahaan magaca ururka waxbarashada wacyigelinta ee garaadmaada inta maqan inta joogtaba waxaan idinku leenahay hambalyo xafladdan waa iska yar tahay een, waa mid adi aan kugu dhiirigeliyeyno maanta inaa hooshaadii meeshaas aysan dadaalkaaga meeshaas inuusan kusii ekaan aa hore ugu sii socotid ee, oo aad hore usii tilaabada hore usii qaadid cilmigana sidiisaba waxaa waaye alcilmu baxrun laa saaxila lah cilmiga waa bad aan xeeb lahayn waay oo meeluu ku dhammaanaya ma jirto annagoo macallimiintaadii ahayn ilaa hadda waxbarashaan ku jirnaa waana sii baran doonaa haddii ilaa yidhaah adigana sidaas lamidan kaa rajeeyaynaa wax allaale wixii waxbarashadaada ku saabsan oo aa u baahan tahay een, annagaa kula garab taagan mar walbo waa nala soo xiriiri kartaa si gaarana annagaa kula socon doona haddii ilaa yidhaah insha allah waxaan rajeynaynaa mar walbana waxaan kuu rajeynaynaa guul iyo gobonnimo waa salaamantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan halkan ugu yeerayaa sumaya cabdixakiin maxamed si iyadana kelmadeeda ku aadan maanta xafladan lagu maamuusayo iyadoo lagu weyneynayo inay kelmateen ka dhahdo xafradan leedhigo liwdhiirgada aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay waa xafrad aad weyn ay ii qabteen macallimiinteeda oo ay dhiirigelinayaan waxbarashada waxay iga soo bilaabtay guriga waxaa igu baraya hooyadeeda oo iga soo bilaabtay ba'ta ilaa kow il- kow labo ii soo dhigaysay markay ii soo gaadsiisay waxbarashada dhanka soomaaliya iyo jumlada akhriska xisaabta ku darti ka jarkanka maraya waxaa arkay iskoolka garaadmaal oo markaas la furaayo oo oo maqlay meesha aadsaday waxay ii bilaabeen jumladaha iyo ku darka ka jarta ilaa halaha hadda ay soo gaarsiiyeen ilaa waxay ii soo dhigeen toddobaad fasalka sideedaad waxaa laga gudbiyey iskoolka alaanwaar sideedaad ilaa hadda oo aan noqon way foon foor waxaas- waxaa dhigtaa dugsiga alaanwaar walaahi iskuulka waa ku cusbaa horta wiligay ma tageen alaanwaar markii ugu horeysay ahayd saasay tahay ardayda ma aqoonin macallimiinta ma aqoonin qofna maxaa buwaagteedii waxay la akhrisanaa kaalin kaalintu iskoolkii hataa saas muu aqoonin garaadmaal la soo geli jiri kaalin midkaas lay aqoonin maxaa wax akhriskaya badi iyo dadaalkayga markaas waxaa ii suurta gashay inaa iskoolka kaalinta koowaad u gala ardayda haa iskoolka markaas sideedaad kaalinta koowaad aan ku galay ee kan maxaa la dowladda shahaadada markay soo baxday waxaa ka mid ahaa ardayda saddex arday ee kaalmo ugu horeeya iskoolka dhanka iskoolka markaa loo fiiriyo ardayda waxaa ka mid ahay foomankii waa u galay kaalinta kaalinta koowaad nafsiga macala ee fiinaalihii foom tuu sidoo kale foom tiriigin haddana sidoo kale nafsiga anaa galay shahrigiisaas fiinaalahan hadda waa kana midkaan hadda loo dabaaldegayo waa oo iskuulka dhan aa u galay walaahi si caadi leh wax akhriya arday iyo dadaal badan inay jiraan waa la yaabaa laakiin jadwalkii caadi wax waa inaa xilliga habeenkii la waxa akhristo uu badnaan laba saac ma le wax akhriya wax wax akhriskee waxaa saad usii dadaalaa marka oo imtixaanka ii jira waxay usii suurta gashay marka casharka iskoolka soo qaada inaa ku celceliyo oo hadhowt marka imtixaan galaa maraajac camal ay noqoto aa- oo dhib ay iheen aa kormarale waxaa waxaa wax ka dhigaa iskuulka garaadmaal ardaydaas waa arday anoo kale ah waa arday- arday iga yaryar oo walaalihi oo kale ah waxaa jeclaa sid kastaa aqoon inaa u faa'iideeyo ayaga camal le arday le ahay haddana kastaa aqoona u faa'id aan aqaana u faa'iideeyaa marka duurtiya waxu dhigaa todoba saac marka macadka ka imaada todoba saac iyo bar ayagaa waxu dhigaa ilaa sideed saac si fiican ha hadda ardayda uu si- uu sii celceliyo waxaa iyaga u dhigaa dhammaan dhan diyaariya anna way sii anficay weligay ma iga dhumaya waxaa ku celceliyey ilaa maxaa la mustaqbalka nigida ku hay karaa ayagana faa'iido u tahay anna faa'iiday insha allah waxaa rajeenayaa kaalinta koowaad oo ilaah ii kasta dadaalka inaa meeshaan kasii wado intaa awoodo aad dadaalo haddoo ilaah ii kasta inaa toban haddaa kaalinta koowaad ganataa sida leedhay toban inaa kasoo qayb noqdo waxaan ka mid ahay ee, ardayda hadda oo loo- loo qabanaya xafladda aa- ayaan isla bilaabanay ba'da ilaa haddana foomtriya isla nahay sanadkan foomfora isla naqanaynaa waxaan rajaynaynaa sanadkanita afarta ugu horeyso inaan kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad kaalinta afraad inaan wada galno dhammaantiina aan magaca garaadmaal kor ah anaga sumeeyo fooman koowaad ilaa ay hadda isla soconaa ilan markaan iskuulka bareefad ahaana u dhiganayna bacda waa isla joognay afarteen waa isla noolay waa isla wax kasta waa isla qaybsan jirnay dhan waxbarasho ha naqato dhan wax kasta ha naqato haddana foomfoor aan nahay oo form three, eh, iskuulkan afar s- eh, sideedaadkii noola keenay ilaa hadda waa isla soconaan waxaan arkay sideedaadkii iyadoo kaanimaha hore ku jirto foomankii form two form three haddaba oo xaflad loo qabanayo marka aad aan ugu faraxsanahay gabadh- eh, afarta gabdhood inay gabadhaneyd kasoo muuqato oo u gasha kaaninta koowaad iskuulka garaadmaal eh, haddana maxaa laleeyahay iskuulka ee dhigata alanwaar ee ugu noqoto afarta ugu- eh, dadka ugu horeeya ee kaalinta koowaad ku jiro macalimiinta mid eg mid ah xalay isoo wacay wuxuu dhahay berito macnaha meeshaas al rabaa in xaflad lagu dhigo oo sumeeyo oo loogu dhiga sbright aanu u sheegin hooyo isu soo raaca imaada markay imaataan macnaha sabraaj ugu dhigayna uu dhahay markuu saas dhahay macalinka aadan ugu farxay niideyda aaday u farxday markaa inta imaanina nii gabadheyda oo maxay ahaydoo meeshii labada joog aan arkay aad iyo aad aan macnaha xamaasad iyo qaada aniga naftirkee nafsad ahaanteyda aadaan ugu farxay agoonin wax ku soo baratay garaad maal een labada kun iyo toban iyo lixdan ay ahaydaan jeclahay ee waxbarasho ka bilaabday meesha baitaan loogu bilaabay ayadoo toddoba toddobaad ay maraysa aa iskool dhamiyaasin cartan guriga anaa ugu dadaalay oo sabuurad yar aan guriga ugu dhejiyey oo ba'ayta ada ugu bilaabay oo farsoomaaliga meesha aan ku bari jiray markay guriga wax akhriskii iyo maxay ahayd ay ii baratay iyo xisaabtii ku dhufashada iyo ka jartay aan aniga aan ku baray ka bacdi iskoolkan oo lacag la'aantaa la ii soo sheegay gabadheydii sidii aan garaad maal ku geeyey gabadheeda meeshay wax kusoo ay ku dhammaystirtay ku baratay macalimiinteedana aad iyo aad ugu dadaaleen toddoba markay gaarsa kadibna waxaa la keenay iskool dhamyaasiin sideeday ku noqotay sagaaladay ku noqotay adiga form one form two form three dhammayaasiina ku soo qaadatay alxamidka rabbilcaalamiin heer fiicanna waa ka gaartay dadaalkeedana ma xumeen habeen hataa ana hurday waxaan soo kacaa iyadoo kaligeed fadhiso oo wax qorayso waxna akhriyayso aan le maa iska seexitad maxaa maya hooyo imtixaanaan ku jiraa ay leedahay wax baranayso dhowr jaroo ugu soo kacay salaad subax markay dukato haddana way u fariisanaysaan arkaa wax qortaan aaday u dadaalaysa gabadheeda maasha allah haa anna wixii oo macnaha oo ka dhiman waa u caawini jiray ku caawinaya hooshana ii qabanaysa laakiin wax akhriskeeda aa- aan u- aan u fasaxay badanaa waxaan dhahay wax baro Hor- hor- hoosha gurigaada wixii ay- markaas ii qaban karto ii qabanaysa banaankan way ii keenaysa haa horey usoo bartay iskool vinta uno oktoobar vinta uno oo suuqa beerta agtiisa meesha haa meeshaan wax ku soo bartay ani markii hore oo siyaad bare joogay meeshaan ku soo bartay aan waxbarashadayda adi ilaa eid aa ugu baxay waqtigii dowladda maxamed siyaad bare eid aa loogu baxay ninka raba eid aa ugu baxay macallin uu noqonayay marka ninka rabana wuxuu sii qaadanayay caafimaad marka aniga caafimaadkaan galay naarsisaan noqday waxaan kasoo shaqeeyey maxay ahayd custaan martiina kasoo shaqeeyey custaan banaadiraan kasoo shaqeeyey adi markii dambena shaqada waaba ka fariistay markii magaaladan oo hoosh- hawsheeda ay xumaatay wax shaqo dhan baa iska dhaafay guri joogtaan noqday gabadhayda waxaan u rajaynayaa inay heer sare ka gaarto eyda iyo saaxiibadeeda iyo inay maanta ay kaalin fiican ay gaaraan heer sare ay ka gaaraan aan u rajaynaya taasaan ilaah ugu baryaa intii oo iyada lamid en inay ilaahay kor u soo qaado iyagana ay ku dadaalaan waxbarashada kulli shay ba niyi waay niyadda waay mogdo haa niyaddooda macnaha inay ku dadaalaan waxbarashada Haa. markayga horna aniga markaan wax baranay gabadhaydoo kale ahaa aad waxbarashada u jeclaa ingiriisaan baranay barbaati makiinada teeb aa la kasaya markaan hadda kombyuuteraa imaaday mogtahay teeb wax ku garaaci jiraan dhiganay barbaatiaan dhiganay iskool dowlaan dhiganay saddex meel wax ka baranay aada u dadaalay ayadana hadda maanta sidaydoo kale waa way barataa maasha allah كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياه xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareere xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhambayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayay waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay ha nagu qeylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqancelinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqancelinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqancelinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga tax taxadaray iyo cunno isku dheela tiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor adan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar ay ku taallo xaafadda shirkore agagarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex alabraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة صح صح صح صح الهادي هربل ميديسين dhammaan cudurrada dadkeennu ay la dhibtoodeen oo dhuunigii u diiday dhakhaatiirta alhaadii baa dhabar jarayo dhaqso inay uga dabiibaan dharaar walba heegan u ehdadow u dhaqaaqa oo dhanna ha u dhaafinina baabasiir haddaad la dhibtooto dhaqaaqii kuu diiday fashinna uu kuu dheeryaho aad la dhalan dooshaa dhakhaatiirta alhaadii baa dhaqso kaaga dabiibayay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin shaybaar dhammaystiran oo dhammaan cudurrada jirkaada ku dhuunta dhibicdhibic u soo saaraa iyo daawooyin dhaxalgal oo hoo dhir fareesha laga soo dharaanadhiyey alhaadii herbal medicine baa dharaar walba kuu diyaarshay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin alhaadii herbal medicine oo u heegan ah daryeelkaaga cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid ah baabasiirka noociisa kala duwan qalin la'aan igfishinka yiridka suuska umulsubyaanka dabaysha caadawareerka hamiirida kubcinta ugxaanta iyo daweynta waxyaabaha keena minidegdega sidoo kale cudurrada ay xaruntu idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah malaariyada tiifowga gaaska xasaasiyadda xambaarta roomatisimka iyo isfiilitada alhaadii herbal medicine waxay kuu diyaarisay toobin casri ah iyadoona ragga uu tuubayo dhaktar axmed cali nuur oo leh khibrad sideed sano ah halka dumarkana ay tuubayso dhaktar dumarka u qaasa dhammaan cudurradaas waxay xarunta idinkaga dabiibaysaa daawooyin laga sameeyey dhir freesha alhaadii herbal medicine waxa ay ku taallaa waddada labaad ee isgoyska bakaaraha toosna u gasha bacadlaha dharka wixii faahfaahin intaa ka badan kala xiriir eber lix hal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal صح صح صح صح guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal inta uu socday waxaa dhanka farsamada kaagayay ibraahim anigoo caliin halkan ayaan kasoo jeedinayay barnaamijkan kan xiga intaan ku kulmi doonno sida iyo ammaan allah
intaad amban layd ilada inigu ka tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga أولا تكدر دكسيا